أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah daliska ciidamada kufaarta atmis oo war ka soo saaray xasuuqii ciidamadooda saliibiyiinta yuganda ay ka geysteen deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose haddaba maxay ka yidhaahdeen warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah multaqa cilmiyeed lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kelimaad laga jeediyey gebagabadii multaqahaasi ayaan caawa faafreebka idinku maqashiin doonnaa oo culimmo kala duwan ay ka qayb galeen sidoo kale faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliska kenya oo saacadihii la soo dhaafay lagu dilay iskoorimaad ka dhacay duleedka magaalada mooyaale ee dhacda xuduud beenaadka wararkii ugu dambeeyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale faafreebka caawa waxaan ku soo gudbin doonnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga oo halkoodii ka sii socda iyo duqaymo lagu garaacay magaalada talaabiib iyo howlgalka duufaanta alaqsa waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii hadallahaynta warbaahinta oo aan ku soo gudbinno dhacdooyinka waaweyn maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socotiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laafi streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa taliska ciidamada kufaarta atmis ayaa war ka soo saaray xasuuqii ciidamada saliibiyiinta yuganda ay ka geysteen deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose qodobkaas iyo sidoo kale qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta halkan waxaa ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta howlgal qaraxa oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho kaasi oo ay la beegsadeen gaari uu la socday murtad genaraal cabdulaahi xasan bariise oo ah waxay ugu yeeraan taliyaha hoggaanka canshuuraha ee riddada murtadkan ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa waxaana ku dhintay qaraxaasi darawalkiisa halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba askari oo ilaala u ahayd murtadkan waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta weeraro culus oo ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ku mireen saldhigyada maleeshaadka murtadiinta ee degmada buule burte ee wilaayada hiiraan iyo saldhigyada deegaanka beriire ee wilaayada shabeellada hoose markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay maanta mareegtu daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal kiinyaan ah oo lagu dilay duleedka muuyaale wararka ka imaanaya ismaamulka marsabid ee kenya ayaa sheegaya in iskahorimaad hubaysan uu ka dhacay god macdanta laga qodo oo ku yaal deegaan hoostaga magaalada muuyaale inta la hubiyey ugu yaraan laba xubnood oo uu ku jiro sarkaal booliis ah oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay iskahorimaadka oo si gaara kaga dhacay goobta macdanta laga qoto ee ku yaal deegaanka hilo ee ka tirsan magaalada mooyaale ee dhacda xuduud beenaadka wararka la helay waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyada weerarka geysatay ay u suura gashay inay goobta kala baxsadaan qoriga nooca g triga loo yaqaan iyo labaatan baalooto oo rasaas ah oo uu lahaa sarkaalka kenyaatiga ah ee la khaarijiyey warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in sarkaalkan booliiska ka tirsan ee la dilay lagu magacaabi jiray george mukoma kaasi oo ka mid ah saraakiisha ilaalada ka hayay goobta macdanta laga qodayey gaar ahaan dahabka sarkaal u hadlay booliiska dowladda kenya ayaa sheegay in ugu yaraan toban xubnood oo ay ku jiraan saraakiil booliis ah ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen iskahorimaadka goobta ka dhacay booliiska kenya waxay sheegeen in koox hubaysan oo kumanaan ah ay xoog ku galeen aagga goobta macdanta laga qodo halkaas oo ay weeraro kula galeen saraakiisha booliiska waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa taliska atmis oo war ka soo saaray xasuuqii ay ciidanka yugandha ka geysteen degmada buulamareer markii ugu horreysay ay ciidamada afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ka hadleen xasuuq ay isbuucii lasoo dhaafay ka geysteen deegaan ka tirsan shabeellada hoose war-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka taliska ciidanka atmis ayay ku qireen in ciidamadooda ku sugan degmada buulamareer ay si bareer ah u dileen ilaa saddex ruux oo beeralay ah madaxa ururka midooda afrika ee soomaaliya ayaa sheegay in baaritaanno ay ku sameynayaan dadkii shacabka ahaa ee ciidanka yugandha ay ku dileen degmada buulamareer weerarkan bahalnimada ah oo dhacay arbacadii lasoo dhaafay ayaa beegsaday ilaa afar ruux oo beeralay ah oo ku sugnaa dhulbeereed ku yaal bannaanka degmada buulamareer saddex dhallinyaro ah ayay ciidamada cadowga ah gowraceen halka nin oday ah uu si xun ugu dhaawacmay weerarka hoggaanka afrikaanta ayaa dhowr jeer sidan oo kale u qirtay in ciidankooda ay dad rayida xasuuqeen balse ma jiraan wax tallaabo ah oo ay qaadeen waxayna ku soo gaabsadaan waxaan wadnaa baaritaanno xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ku goodisay inay u aargudi doonto dadkii shacabka ahaa ee ciidamada yugandha ku gumaadeen degmada buulamareer islamarkaana dhiigoodu uusan noqon doonin mid la hilmaamo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada ay daabacday waxay ka hadlaysaa duqeymo lagu garaacay magaalada talabiib warbaahinta maamulka sahayanadu waxay sheegtay in qarax weyn laga maqlay wadada bin yahuud oo ku taal magaalada talabiib oo ka mid ah magaalooyinka filistiin ee ay xoogga ku haystaan sahayanada maleeshaadka xuutiyiinta ee fadhigoodu yahay yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan yaxyo sariic oo ah afhayeenka kooxda ayaa war uu soo saaray ku sheegay in ciidamadiisa cirka ay weerar culus oo qorshaysan ka fuliyeen bartamaha talabiib waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan xukuumadda muqdisho oo dhaliil kulul u jeediyey lafta gareen saadaad caliyow oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda muqdisho ayaa eedeyn culus u jeediyey cabdicasiis laftagareen oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed waxa uu ku eedeeyey isku-dirka beelaha walaalaha ah ee degaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi caliyow ayaa tilmaamay in tiraba dhowr jeer ay lafta gareen kala hadleen in uu iska joojiyo falkaas uu ku howlan yahay balse uu dhagaha ka furaystay iminkana ay toos warbaahinta ugu marinayaan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey cilad qabsatay shirkadda microsoft ee soo saarta nidaamka windowska waxaa shaqada ka baxay kombyuutaro badan iyadoo ay hakad galeen oo shaqada gabeen garoomo diyaaradeed oo caalami ah sidoo kale qaar ka mid ah warbaahinada caalamiga ah ayaa iyagana hawada ka baxay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir ayuu kaasi ahaa
شق في الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb ayaa halkan ka soo jeedinaya aadaad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin diyaaradaha cadowga duqaymo xogan ayay ka geysteen xaafada ka tirsan qidaaca laga soo bilaabo waqooyiga bartamaha iyo sidoo kale koonfurta goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada rafax sidoo kale xaafadda xayu rimaal ayay cadowgu beegsadeen goobaha la duqeeyey inta badan waxaa ku sugnaa dad shacab ah oo ka soo barakacay guryahooda sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen dhaawacyada oo cisbitaalada loosii daldalayo iyadoo sidoo kale mid ka mid ah dadka guryihiisa la duqeeyey ehelkiisana ay shahiideen oo fariin u dirayay kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yahuudda
الحمد لله كلنا في المقاومة ومع المقاومة وبالسعر ما بدنا نخبط على راس نتنياهو ولا اجعس منه ربنا قدر كل شيء واحنا بدنا نصبر tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa soddon iyo siddeed kun sagaal boqol sagaal iyo toban ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan siddeetan iyo sagaal kun lix boqol laba iyo labaatan kale dhanka kale faysal oo kooxaha muqaawamada filistiin howlgallo ka dhan ah cadowga ayay ka fuliyeen qidaaca khaza mid ka mid ah howlgalladaas waxa uu ka dhacay bariga magaalada rafax waxaana lagu beegsaday taangiga nooca meerkeefaha loo yaqaano sidoo kale weerar ka mid ah ayaa loo dhigay ciidamo gurmad ahaa muqaawamaduna waxa ay sheegeen in askarta howlgalkaasi lagu beegsaday dhammaan ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay duqeeyeen deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan ee dhacadaanta galbeed iyadoo laga jawaab celinayo duqeymaha cadowtooyo ee ka dhankaa dadka rayidka ah sidoo kale waxaa la beegsaday askar yuhuud ah oo isku dayiyey inay soo galaan mid ka mid ah nafaqyada kooxaha muqaawamada ee ku yaala xaafadda tallo suldaan ee dhacda galbeedka magaalada rafax kooxaha muqaawamada filistiin waxaa sidoo kale u suura gashay in weerar qarax ah ay la beegsadaan askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku dhacay weerar ka min ah waxaana halkaasi looga dhaawacay cadowga ilaa afar askari dhanka kale faysalow kooxda xuutiyiinta ayaa weerar waxa ay ku qaadeen magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumeystaha yuhuudda maamulka yuhuuddana maanta waxa uu kaga jawaabay duqaymo culus uu ka geystay waddanka yemen duqaymaha ayaa beegsaday fariisimo xuutiyiinta ay ku sugnaayeen iyo sidoo kale garoomo diyaaradeed iyo dekado dekadda magaalada alxudayda ayaa ka mid ah goobaha ay duqaymuhu ay ka dhaceen sarkaal ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykankana waxa uu xaqiijiyey in maamulka isugu yaray israa'iil uu duqaymahaasi uu ka dambeeyo هذه بوارب شكلها لا لا لا لا جماعة الخير طيران قصف لطيران العدو البريطاني الإسرائيلي على محافظة الحديدة
أخي والحرارة الله الله الله الله اليوم اليوم اليوم بتحرق إسرائيل
بري حرام محلقين
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiina caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح الرياح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى وهقاق دقيستيال مركنا جبضة دحي wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay multaqa cilmiyeedkii shanaad oo lagu qabtay degmada jilib kaasoo socday muddo laba maalin iyo laba habeen ah multaqahan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbada dhexe waxaana ka qayb qaatay culimo kala duwan oo ay ka mid yihiin sheekh abuu muslim sheekh cumar xayaakallah sheekh aadan sunne sheekh xasan takar iyo culimo kale kuwaasoo dhammaantood kelimaad ku lahaa muddadii uu multaqaha socday ugu dambayn multaqaha waxaa lagu soo gebagabeeyey fagaaraha beerta shareecada ee bartamaha degmada jilib waxaan dhegaystayaal ugu horrayn idiin soo gudbin doonnaa kelimaadka kooban oo fagaaraha ay ka jeediyeen culimmada kale ah sheekh xasan takar iyo sidoo kale sheekh abuu muslim rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun muslimiinta lala khitaabayaa waxaa la leeyahay allah subxaana wa tacaala dhowrsasada dhabta iyo cabsida dhabta ka cabsada oo ka dhowrsada oo wuxuu inka reebay oo xunna ka reebtoonaada daacadiisa iyo waajibaadka iyo wuxuu idin amrayana la imaada kolkaana ha dhimanina ilaa idinkaoo muslimiina mooyaane si kale ha ku dhimanina idinkaoo muslimiina markaad dhimataan ayaad raacaysaan ama gelaysaan dariiqii nebiyadiinni iyo rusushiinnii jannadii waa kuwa loo nimceeyey jannadaad gelaysaa ama haddaad dhimataan idinkoon muslimiin ahayn waxaa loola jeedaa idinkoo munaafiqiina haddaad dhimataan idinkoo murtadiina haddaad dhimataan idinkoo gaala raacya haddaad dhimataan idinkoo cadowgeyga raacay haddaad dhimataan idinkoo munaafiqiina haddaad dhimataan idinkoo jawaasiisa haddaad dhimataan haddeed waxaad raacaysaan dariiqii ibliis ibliis baana dabagelaysaan iyo fircoon iyagaani hor kacaya jahannamaana gelaysaan is-ilaasha waxaa loo digaya waa annaga saa darteed inaan digtoonaanaa la dooni waxaan jeclahay inaa halkaan taabto alquwa fillaah sida rasuulkeennu noo sheego noo caddeeyey uun weeye rasuulku wuxuuna yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdaa mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhismaha isxoojinaya ee is-adkaynaya oo kale oo qaarba qaarka kale xoojinayo mu'miniintu waa caynkaa wey mu'minku mu'minka kale mama fiirsho qabiil baa isla tihiin ama qabyaalad baa inka dhaxaysa uma fiirsho isku gobol baa tihiin uma fiirsho isku luqad baa tihiin iyo isku lahjad baa tihiin uma fiirsho isku midab baa tihiin uma fiirsho xoolo iyo maal iyo adduunyo ayaa kaa dhexeeya mu'minku mu'minka kale wuxuu u fiirin uun mu'minku wuxuu ka eegin uun laa ilaaha ila allah muxammedun rasuulullah ayuu ka fiirinayaa taa hadduu ka helo markaas walaalkiisa muslimkaa wey haddaba laa ilaaha ila allah ku camalfalkeeda ku dhaqankeeda iyo in laga soo baxo waxay kulansanayso ayaa mu'min lagu noqdaa ee sheegasho laguma noqdo kuwa weeyaan aan dadka deriska aan dhibin oo walaalahood muslimiinta aan dhibin oo aan deriska aan marna dulminayn walaalaha muslimiinta oo ilaahay aan ka cabsanno rabbigeen subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno oo aynu kelimadda rabbi ku dhegno wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu
cilmiga wuxuu u baahan yahay in lagu camalfalo maalin waliba cilmi la bartaa madaarista macaahidda maraakista jaamacaadka goobaha dacwada cilmi baa la korarsadaa waa la dhegaystaa wasaa'ilkiisi kala duwan ayuu cilmigu kugu imaanaya walaalayaal cilmigu wuxuu u baahan yahay ku camalfal cilmi aan camal lahayn waa ilaahay agtiisana waa ku eedaysan yahay qofkaas waa ku ceebaysan yahay nebi maxamed sal lla ly slam agtiisana waa ku ceebaysan yahay mu'miniinta agtoodana waa ku ceebaysan yahay qof cilmigii bartay aan ku camalfalayn qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun cilmiga haddaad baratay oon ku camalfalaynin ayaan daraa ku haysataa kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun qaala abu hurayrata mathalu cilmin laa yucmalu bihi kamathali kanzin laa yunfaqu minhu fii sabiili illah cilmi aan lagu camalfalayn ood barato maalin waliba aad kororsato oo aan lagu camalfalayn wuxuu ka dhigan yahay bangi xoolo ka buuxa oo aan fii sabiilillaahi lagu bixinaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa aan lagu bixinaynin ayuu la mid yahay fudayl ibnu cayaad wuxuu yidhi laa yazaalu alcaalimu jaahilan bimaa callama xataa yacmala bihi qofka caalimka ah mas'alada aad baratay oo aad aqoon u leedahay qofku jaahilnimo kama zuulayo cilmiguu bartay uu ka jaahil yahay ilaa uu ku camal falo cilmi baad baratay weli jaahil baad ka tahay goormaad aqoontii cilmigii lagu nisbaynaya markaad ku camalfasho maalik ibnu diinaar wuxuu yidhi talqa arajula wamaa yalxanu xarfan wa camaluhu laxnun kullah qof baad la kulmaysaa aftahnimadiisa iyo hadalkiisa alla suu kuu qancinayaa camalkii waymow waa eber ama camalkii la rabay in uu cilmigii uu bartay ku camal falo waa eber haddaba walaalkayga muslimka ahaw haddii aayad qur-aan ay ku soo marto hadduu xadiis nebi maxamed ku soo maro ku dadaal in aad ku camalfashid fii xayaatika walow mara noloshaada hal marba aad dhaqan geliside saxaabadu sidee bay ahaayeen annagu saxaabada waxay noo yihiin qudwa xidigo ayay noo yihiin waa ku dayanaynaa sidee bay ahaayeen waxay ahaayeen qur'aanku markuu soo degayey toban toban aayadood bay u qaadan jireen tobankaa ilaa ay bartaan oo ay ku camalfalaan qur'aan kale uma ayna gulbi jirin markaasay waxay leeyihiin waxaan isla baranay cilmigii iyo camalkii baan isla baranay bay leeyihiin sharcigana sidaasuu guubaabiyey cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay aayaddii ilaahay markuu fii suurati albaqara ku jirtay yatluunahu xaqa tilaawatihi aayaddaa intaas qidcadaas markuu fasirahay wuxuu yidhi qur'aankay akhrinayaan xaqa tilaawatihi bay akhrinayaan maxaa loola jeedaa buu yidhi ay yattabicuunahu xaqa itibaacihi qur'aankii bay raacayaan raaciddiisa xaqeeda uu mudnaa way ku camalfalayaan wey ee qur'aankaan qoloftiisa bartay waan xifdisanahay qiraa'aadkaan bartay jaamacadaan ka baxay shahaadahan qaatay aadan ku camalfalayn soo maaha waxba kama jiro kitaab hebel aan dhameeyey kuma camalfalaysi soo maaha waxba kama jiro fudayl ibnu cayaad wuxuu yidhi inamaa nazla alqur'aan liyucmala bihi faاtakhada annaasu qiraa'atahu camala bal u fiirsado walaalayaal dadka qur'aanka akhrinaya lafdigiisa ee aan ku camalfalayn wuxuu leeyahay fudayl qur'aanka alla soo dejiyey si loogu camalfalo micnihiisa la barto lagu camalfalo dadkuse badankood waxay ka dhigteen qur'aankii akhrintiisoo keliya la akhriyo ayay camal ka dhigteen oo ayna ku camalfalaynin waa tahay markana codka aad maqli doontaan waa afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله أليه نعمدان آدك أوين نسيي نعموينك إلهي أوين نسيي وحا أوين الإسلام معنا والإيمان الله سبحانه وتعالى وحوليه نعموينك أنا ذين سيي ما ترين كرتان حدا ترترسان ما سوكوبي كرتان قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay wamaa bikum min nicmatin fa min allah alla subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina alxamdu lilah waxaa mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan kaloo meeshaan ugu mahad celinayaa wilaayatu jubba alwusda alislaamiya ee nicmooyinkan faraha badan iyo macnaha waxbarashadan iyo multaqooyinkan iyo madaariistan iyo maacaydan ay dadka micnaa muslimiinta ah ay ku tirtirsiinayaan jazaakum allahu khayr aljazaa ayaa idin leeyahay dhammaan macnaha dhallinyarada iyo odayaasha iyo culimmadeenna iyo waxgaradka iyo maamooyinka iyo gabdhaha cafiifaadka ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina maanta xaqii waa la caddeeyey ruuxii micnaha lumayow adiga micnaha akhtiyaarkaaga ku lun wax baa la ii qariyey iyo diin baa la ii qariyey iyo cudurdaar ma lihid marka insha allahu kariim ikhtitaamkii multaqihii beryahan socday ayaa micnaha gebagabadiisa waaye marka haddaan odayaasha micnaha jubbada dhexe haddaan nahay aad baan ugu faraxsan nahay aad baan u soo dhowaynaynaa waxaan leenahay sii wada multaqaha dadkana waxaan leenahay inay ka faa'iidaystaan raggii micnaa ka faa'iidaystay iyo maamooyinkii iyo dumarkii iyo gabdhihii cafiifaadka ah ka faa'iidaystay waxaa idin leeyahay faa'iidada aad ka faa'iidaysateen dhaqankeeda ha la arko wax haddaad barato sida had culimmada ka dhawaajinaysay ku camalfalka ayaa micnaha muhiim ah marka in lagu camalfalo oo guriga laga bilaabo dariska dadka micnaha oo kuu dhow dhammaan la gaarsiiyo laga faa'iidaysto marka insha allahu tacaala waxaa aad si aada ii soo jiiday run ahaantii man ukhwada iimaaniga macnaa ayaa si fiican ii soo jiitay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum suubanaana wuxuu leeyahay almuslimu akhulmuslim marka insha allahu tacaala arrimahaas ayaa aad ii soo jiitay maanta diin baa ilaahayna waafajiyey ilaahay khayr buu nala doonay allah subxaanahu wa tacaala aayad kale muxuu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat marka insha allahu tacaala dhammaan dadka muslimiinta waxaan leeyahay waxbarashada ha lagu buraarugo ihtimaam hala siiyo macnaha nafta waxay u baahan tahay waxay bay u baahan tahay waxyiga micnaha naftaa u baahan jismigana wuxuu u baahan yahay raashiin cunugaa waa ku dadaashaa qadadiisa quraacdiisa cashadiisa wixiisoo dhan waa ku dadaashaa soo ma jirkaad korinaysaa qaymo weyn ma laha naftana maxay u baahan tahay waxyi bay u baahan tahay marka insha allahu kariim naftana waxyiga ha lagu nooleeyo oo ah macna kitaabkii ilaahay in la barto ee sunnada waxaan kaloo ku darayaa walaalaheenna reer falastiin walaalayaal ha loo duceeyo dadka muslimiinta ah walaalaheenna ha loo duceeyo nimankaas micnaha culays baa haya gaala yahuud ah ayaa micnaha maalin nuqaynaysa sidaad ka warqabtaan ha loo duceeyo wahagaaga dhegaystayaal gabagabada ayaan soo gaarnay markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu fagaaraha ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال الله أيام هذا سبحانه وتعالى الذي نقول ميي makaankan quruxda badan beerta la yidhaahdo beerta shareecada ee ku taalla magaalada jilib allihii inagu kulmiyey galabta allihii ina soo waafajiyey yaan u mahadcelinaynaa alxamdu lilaahi uma alxamdu lilah bacda xamdu illaahi tacaala ikhwat alacizaa waxaan u mahadcelinayaa walaalihii maktabu tarbiya wa tacliim ee maalmaha martidii inoo ahay oo nala joogay inoo qabtay muntadahaan socday saddexda maalmood maantana khitaamkeedii aan joogno waxaan leenahay jazaahumullahu khayran raggii ka qayb qaatay ee culammada ahaa iyo raggii qiyaadada ahaa ee hoggaankiinoo ahaa ee maktabka ka socday waxaan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala fii miisaani xasanaatikum allah idinkugu dara innagana allah inagu anfaco wixii khayr iyo wanaageed inoo sheegteen ilaahay ha inagu daraa kuwa uu ilaahay ku sheegay الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلهي نقدر علماء كلام مقالة جوغتي يغنى مشاركي منتدعا خامس كأكاقب قاتي سيدو كرأيانا ومهد علمنا جزاهم الله خيرا إلهي نوحا ويدسانينا سبحانه وتعالى علماء إنه إلهي إنه بركيه إلهي إنه حفظيه أمساش وضو كلام إلهي سبحانه وتعالى نحن إنه كبضيه جيلك إنه سوكا عينا ilaahay waxaan weydiisanaynaa kuwo iyaga lamid ah inuu ilaahay inooga soo saaro subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadkii muntadahan ka faa'iidaystay ee dumar lahaa ama rag lahaa ama dhallinyaro iyo odayaalba lahaa iyo macallimiintii iyagana loo qabtay dhammaantood waxaan leeyahay wakhtigii aadna siiseen ee aad geliseen wakhtigaan aadka u qiimaha badan dhegaysiga ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku anfaco yaaleenna jazaakum allahu khayran saddexdaa maalmood wax weyn yaan ka faa'iidnay haddaan nahay wilaayada jubba shacbiga ku nool ee muslimiinta khayrka ay culimmada inoo soo jeedinayeen wax weynaan ka faa'iidnay taqriiban ku dhowaad labiyo toban muxaadaro ayaa ka baxday saddexdaa maalmood ee muntaduhu inoo socday oo rag iyo dumarba iyo macallimiinba loo qabanayay kelimaadka la jeediyey waxaa ka mid ahaa dowrulmar'ati almuslima في تربية الأجيال أيا كمدة هيد أهمية الأسرة المسلمة أيا كمدة هيد وحكمدة أحوال المسلمين في العالم حالة المسلمين تما أنت يكون لهين أيا كمدة هيد الشعور بالمسؤولية وأداء الأمانة أيا كمدة هيد وحياله علماء الناس وكيريين وحكمدها التطوير الذاتي وحكمدها علاقتنا مع المساجد حرير كأهل الله إنها مساجدة أيا كمدة هيد akhlaaqiyaat almar'ati almuslima ayaa ka mid ahaa xijaabka ayaa ka mid ahaa oo kelimaadka ugu dambeeya haddaba sheekhu uu lahaa jazahu llahu khayran waxaa ka mid ahaa sifaatu almucallim annaajix mucallimka naajixa ee guulaystay sifada uu leeyahay ayaa ka mid ahaa waxaa ku dhex jiray as'ilooyin iyo ajwibo iyo jawaabo isla socda ayaa ku dhex jiray khayrkaa faraha badan ilaahaygii inoo hirgeliyey yaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda dalika jazaakum allahu khayran maanta saaad ogtihiin waxaan ku jirnaa dagaal halkan jihaad ayaan ku jirnaa jihaadka aan ku jirnana waa warshad warshaduna waxay cunaysa waa rag iyo maal maal fara badana muslimiinta oga baxa markay dagaal ku jiraan waxaana laga rabaa marka bulshadu inay maalkii lagu buuxi lahaana soo saaraan sidoo kale waxaana laga rabaa inaan soo saarno badiilkii raggii geli lahaa halgankaa iyo jihaadkaana inaan inagu jiil cusub soo saarna waxyaalaha jiilka cusub uu ku soo bixi karo waxaa ka mid ah in qoysas muslimiina la dhiso oo usro muslimiina la askumo la aasaaso waxay ka mid tahay warshadan inaan u diyaarino bashar berita u dagaalamo u halgamo jihaadkan sii wada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayad kale ku leeyahay ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلهي سبحانه وتعالى وحو آيادا إن أغو الشيغي إن إلهي آيات كيسي علامها الوقرت أي كمتاي إنه إلهي نفتنا كأبوري أزواج دي أمها وينكي أن ترن كان وكس على إنه إلهي نقا أبوري والنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام مركو إلهي أبوري إلهي فادي سوحو كأبوري hooyadeen xaawo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ka abuuray si taranka basharku uu jiro jiritaanka bani aadamkuna uu sii socdo sidaa darteed ilaahay wuxuu inoo sameeyey guur guurkaana wuxuu ugu talagalay inaan ku xasilno litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddata waraxma labada qofood oo isguursanaysa ay ugu xasilaan ilaahay dhexdoodan uu u dhigo kalgacayl iyo naxariis uu ilahay dhexdooda u dhigo idaa ra'aytum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh haddaad aragtaan qof diinkiisa iyo khuluqiisa aad raalli ka noqotaan u guuriyaa layahay gabdhaha shardiga lagu xiray muxuu yahay ninku inuu diin leeyahay akhlaaqna uu leeyahy khuluqiisu wanaagsan yahay gabadhu markay guursanaysana waxaa la rabaa labadaas sife inay ku doorato ragga ninku diin ma leeyahay akhlaaqna ma leeyahay looma fiirinayo waa ayo maal ma leeyahay ma quruxsan yahay yuu ka dhashay waxaasoo dhan lama eegayo shareecadu marka guurka marka la badinayo maqaasid fara badan ay ka leedahay maqaasida laga leeyahy waxaa ka mid ah in ummaddan la badiyo si nebigu calayhi salatu wasalaam umamka kale ugu faantamo ummaddaydii waata inuu yidhahdo faraha badan khalqiga ilaahay malaayiinta ah ummatu maxamed in la yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam ummaddan in la badiyo waxay ka mid tahay danta laga leeyahay guurka waxaa ka mid ah in la xifdiyo la ilaaliyo nasliga iyo ansaabta dadkaanu ay leeyihiin annagu gaalada lamid manhi muslimiinan gaalka haddaad meeshan soo istaajiso saddex aabbo qof aftirsan kara ma jiro oo gaala mid kastooo nagamida rag iyo dumar wuxuu abtirsan karaa magaciisa intuu ka bilaabo ilaa reerkii uu ka soo jeeday familkiisaa yuu ku geyn karaa taana waa nimco loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka ansaabtooda in lagu ilaaliyo cifaduna waa ka mid dadku inay ku dhowrsaan jazaakum allahu khayran ilaahay yaan oga mahad celinaynaa sida khayrka badanee muntadaha inoogu dhammaaday walaalihii culammada ahaa ee khayrka badnaayee martidii inoo ahaana waxaa leeyahay jazaakum allahu khayran إلهي ميزانك حسناتك أو قدرة والسلام عليكم ورحمة الله في الأسماع سحرا يسلوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaanoo balanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين